hooyada iyo dhallaanka waxaa kaloo tahay bukaan socod eegtada dadku waaweyn saad ogtahay faafacdhuul waxay ku taallaa meel oo ka fog degmooyinka oo ceelwaq waxay u jirtaa boqol iyo toban kilomitr baardheere waxay u jirtaa sagaashan kilomitr xagga bu-aale waxay u jirtaa ilaa boqol iyo dhowr sidaas awgeed waxaa laga maarmaan noqotay in ay bishaas ka furto xarun caafimaad oo u adeegto bulshada maadaama laga yaabo in ay jiidka xirmaan oo dadka markay xanuunsadaan aysan soo gaari karin degmooyinka sidaas awgeed xarunta waxay u adeegi doontaa bulshada waa xarumaha caafimaadka ee aan ku leenahay gobolka sida unbay ka mid tahay sida baardheere iyo magaranaysa iyo meesha la yidhaahdo elwa
waata marka adeegyada ay u qabanayso bulshada xaruntan cusub ee laga furay deegaanka faafacdhuun maxaad inooga sheegi kartaa marka waxyaabaha marka ay qabato waxaa kamid ah hooyada iyo dhallaanka ayagii maaragtay waa xagga daaweynta cudurrada waxaa kale tallaalka waxaa kale oo jiro oo hadda lagu daray o t b ee qeybta oo nafaqa darada carruurta nafaqada daran marka runtii waa hawl dhamaystiran oo marka la yidhaahdo xagga primary health careka ama caafimaadka as-aasiga marka la yidhaahdo oo bulshada ay u baahan tahay runtii way ka dhamaystiran tahay
dadka ka faa'iidaysanaya xaruntan ee ku dhaqan faafacdhuun nawaaxigeeda imisaad ku qiyaasi kartaa
dadka faafacdhuun iyo nawaaxigeeda ku dhaqan oo annaga taargetka noo ah oo la qiyaasayo bulshada ku nool waxaa lagu qiyaasaa shan iyo toban kun ilaa toban iyo sideed kun oo qof ayaa lagu qiyaasaa dadkaas oo ku nool miyiga qaarkood tuulooyinka hoos yimaada faafaxdhuun intaas oo dhan marka la isku daro dadkaas intaas ayaa lagu qiyaasaya